عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قبر أyuu ku dul تukaday بعدما دفina markii la aasay dabadeed فكبر عليهa أفر jeer buu الله أكبر yidhi marka xadiiثkan waxaynu ka qaadanayna laba maslo maslada kood waxa weeye صalىa عalىa qabri badamaa dufin qabri buu ku dul tukaday rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam markii la aasay dabadeed sida uu leeyahay alxaafiظ ibnu xajar raximah الlah waxaa jirtay gabadh masaajidka hagaajin jirtay xaari jirtay gabadh madoobay ahayd marka way dhimatay saxaabadu way qaadan way aasay rasuulka waxba way arrinkeedu yar xaqireenoo waxaa laga yaaba inay iska yar sahashadeen sin waxba rasuulka hogeysiinin idinkaaba ku filan oo aasi kara idinkuba aas way aaseen dabeetana rasuulkaa tabay war gabadhii meeday way dhimatay oo la aasay oo maxaad iiusoo ogeysiin weydeen buu yidhi maxaad iisoo ogeysiin weydeen qabrigeedii soo tusa waa la kaxeeyey qabrigiiba la dulgeeyey wuu ku dul tukaday marka fa kabara arbacan salaaddii janaazada oo kale wuu ku tukaday waxaa kale la sheegay inuu soo maray qabri cusub intuu qubur soo maray qabri cusub qabrigan goorma la aasay xalay markaasa la aasay intan waa ku dul tukadayba waa ku tukaday marka xadiidku wuxuu ina tusinaya qofka haddii la aaso inta qabrigiisii la yimaado in lagu tukan karo in qabrigiisi inta la yimaado lagu tukan karo waxay yidhaha ahlucilmigu marka waxa weeye waa qofkii aan ku tukanin maala waxaa dhici kartaa in laga hor aaso inta lagu tukado laga hor aaso marka iska tegi maysida waad iman doontaa mar haddii qof qof markaa isku wanagsan ama garanaysa u ahaa qabrigiisii baad dul istaagi doontaa qabrigiisii deetana salaaddii janaazado kala tukan doonta salaaddii janaazada oo kala tukanaysa waana qowlka ugu saxaysan culamada qaar kamid waa diideen waxay dhahdeen marka laguma tukanayo tanna waa min khusuusiyaati nabiy nabiga gaar u tahay baa la yidhi lakin ta saxaabadii baaba la socotayoo saxaabadu waa la tukadeen khusuusiyaduna waxay u baahantay daliil bay u baahantay halkana daliil ma yaallo taas waa mid jumhuurku wuxuu ku tagsan inay bannaan tahay in qabrigii inta la yimaado in lagu tukado laakiin waxa aynu nidhi waxaa lagu qaydayaa qofkii aanusan ku tukanin haddaad intii ku tukatid oo dadkii ku tukanaya aad ka mid noqotid ood haddana hadhow toole ama galabtaad ku noqotid oo dabeetana ama birahaad ku noqotid ood ku tukatid maya sidaa maha qofkii aan ku tukanin baan ku tukanaya waa rasuulku qofkan kumuu tukanin markii hore markii dambe loo sheegay qabrigii buu yimid oo lasoo tusay deetana waa ku tukaday muddadu muddada waa ahlu cilmigu isku khilaafeen waxay dhahdeen muddo lagu tukan karaa waa muddo bila bil saddex cisho maalin intaaba waa la sheegay laakiin sida sababku waxa wey xad xad mucayana male qof baa laga yaaba inuu waalidkiisi isagoo maqan u dhinto aabihii ama hooyadii ama walaalkii ama qofay isku fiican yihiin markuu yimaado oo kale waktiga doontaba ha noqotay intaasoo sanadood daboodba ha noqotay markuu yimaado qabrigii haddaa uu la garanayo oo lasoo tuso waa ku tukanaya yani wakti muxadada male la odhanaya saddex bilood hadday dhaafto ama bil hadday dhaafto lagu tukan maayo ama maalin hadday dhaafto ama laba maalmood hadday dhaafto lagu tukan maayo maya xad mucayano caynkaasa ma laha wax daliilo kusoo arooryo xadeynaya ma jiro qofku waktigii uu yimaado ee markaa ay noqoto inuu ku tukoobo waa ku tukanaya ama qofku marka loo sheego waxa laga yaaba inuu muddo dheerba aanu ogaanba base marka dambe loo sheego inu marka waxa wayaan wata kusoo tukada suuragala taas waa taa masalada labaad ee xadiisku sheegaya waxa wey fakabara calayha arbacan xadiiskani horena waa sheegayy afar jeer buu kibaartay allahu akbar yidhi takbiirta hore takbiirta ixraamka hore marka la xidho faatixada la aqriyay marka labaada la kibaarto waxaa la aqriyayaa nabiga lagu salilaya calayhi salaatu wasalaam marka saddexaada la kibaarto meydkaa loo ducaynaya marka afraada la kibaarto waa la waxa weeyaan waa waa waa laga baxaya tasliimta la lamanaya assalaamu calaykum waraxmat ullah afartii kibaar afartii takbiiradood waa noocaa weeyaan takbiiraadkuna waa afar sidaa yani afar sida jumhuurka ay ku tegeen ma laga badin karaa sidaa saxiixa waa laga badin karaa shan baa laga dhigi karaa sida ka sugnaatay zayd ibnu arqam radia allahu canhu ninbuu ku tukaday shan buu kibaartay jeer allahu akbar yidhi markii la weydiiyey wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa kibaartay lixna way soo aroortay sida cali bin abi aalib radia allahu canhu dadkii beder xaadiray markuu ku tukanayo lix jeer buu kibaaran jiray saxaabada markuu ku tukanayana shan jeer buu kibaaran jiray dadka kale markuu ku tukanayana afar jeer buu kibaaran jiray marka sidaasay saxaabadina uga sugnaatay iyo salafkii marka waa laga waa yani takbiirtii afar waa laga badin karaa shan baa laga dhigaya lixna waa laga dhigi karaa qofkii badiyaana ducooyinkunbuu badinayaa wey laakiin afartu waa say ugu badan tahay weeyaan afar jeer baa yani takbiirtu ay ahaanaysa fakabara calayhi arbacan ducaduna waa salaada dhexdeeda salaada lagu tukanayo dhexdeeda baa yaa lagu ducaynaya wey takbiirta saddexaad baa loogu ducaynaya ducada ma'huurka ee nebiga ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam midka loogu ducaynayo ducooyin fara badan baa rasuul ka soo arooray uu ugu ducaynaya qofka marka uu dhinto ee uu ku tukanayo ya saxaabi saxaabada kamid wuxuu yihi mayd maalin ma salaad baan ku tukanay janaazo rasuulkaa duceeyey u duceeyey maydkii waxaabaan tamaniyeyba oon ididilaystay inaan kaa dhintayba anugu aan noqdo ducad yani wuu duceeyey rasuulku dabeetana saxaabadu waxay ducada rasuulka in maqbuula tahay bay rumaysnaayeen yani ilaahay ka aqbalay subxaana wa tacaala marka wuu tamaniyeyba ya ducadii marku uu rasuulka aqbalay calayhi salaatu wasalam fakabara calayhi arbacan takbiiraadkuna waa afartaasi afar takbiiradood baa lala imanaya salaaddii janaazada lagu tukanay markaa iyaduna waa intaasun takbiirta hore faatixada la aqriyayo takbiirta labaad oo nebiga lagu salliyayo takbiirta saddexaad oo meydkii loo duceynayo ta afraad oo salaamo naqsigii lala imanaya tasliimtii tasliimtiina waa hal tasliimina waa la yidhi hal tasliimo keliyo assalaamu calaykum waraxmat ullah midigta waa la eego waxa kale may waa labada tasliimood salaadoo kale sida imaamu shaafici oo kale labada tasliimoodba waa lala imanayaa buu yidhi takbiiraadka gacmaha kor miyaa loo qaaday ibn lmundir siduu sheegaya sancaani raximahullah wuxuu leeyahy jamaaca min asaxaaba waxaa ka sugnaatay inay gacmaha kor u qaadi jireen macaynkan waxaa ku tegay imaamu shaafici iyo axmed bnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwey iyo jamaaca min ahli ilcilm waxaa kale ka sugnaatay saxaabada qaar ka mid ah si ibnu cumar oo kale iyo inaanay gacmaha kor u qaadi jirin gacmaha ina kor u qaadi jirin waa ka sugnaatay marka qofku hadduu gacmaha kor u qaadana laa ba's takbiiraadkii allahu akbar takbiirtii hadduu gacanta marka ugu hore marka ugu horreysa waa kor baa loo qaadaya laakiin kuwa dambe ayaa laga warramaya kuwa dambe hadduu qofku iska daayo oon markaa gacmaha kor u qaadinna laa ba's labada jeerba wax dhibaataa ma laha waa nabiga kama soo arrin alayhi salatu wasalaam laakiin salafkii ayaa labaduba ka sugnaatay عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سدح مرة لو كان في رسولك يمانية سدح لا مرة يمانية يمن له نسبي يمن له سمي بيض عدعد ليس فيها قميص قميص مجرين ولا عمامة عمامة مجرين واي رسولك كفن كيس بك ورمس صلاة اللي قلت كان يميتك حكم كذا واجب كفاية haddii dadka muslimiinta qaar ka mid ay ku tukadaan dadkii kale way ka dhacaysa waajibkaasi imikana wuxuu ka warramaya xadiiskani kafankii in maydkii la kanfaa waa waajib waxaana lagu kanfaya oo waajib ku dhacaya maro jidhkiisa oo dhan asturaysa haddii la heli karo haddii la heli karo haddii la waayo mara markaa suurogeliba weydo maalan meel bannaana qofku ku dhinto qaarka saraba maradii laga fuudh yeelayaa qaarka dambena cawska iyo waxyaabahaasba markaa la saari doona marka maradu waa in noqoto maro jidhka oo dhan camimaysa oo jidhka oo dhan wada gaadhaysa ay waajibkii ku dhacayaan waana waajib in la kanfaa waxaana fadli badan maradu lagu kanfayaa in ay noqdaan saddex maro midabkooduna uu cad yahay rasuulka saddex maro yaa lagu kanfay wayna wada caddaayeen kufina في ثلاثة أثواب صدح مرة لغو كنفي يمانية يمبا لو نسبي يمبا يمبا لغو سمي آه بيض وانا عدان ليس فيها قميص ولا عمامة قميصنا مو قميصنكم مجرين عمامنكم مجرين يعني رسولك لغو كنفين خميس iyo cumaamadi madaxa la saaranay toona waa saddexa mara markaa lagu lagu duubay weeyaan riwaayo kale waxaa soo aroortay ziyaadaha saxuuliyati min kursuf saddex maro oo cadcad oo saxuuliyaa saxuuliya marka waa qari magaalo ku taalla yaman baa loo nisbeeyey min kursufin dun laga sameeyey maraduba dun bay ka samaysneed marka saddexdaa mara ayay ayay noqonayaan sida fadliga badan waajibkuna waa maro keliya weeyaan maryuhu inay caddaadaan ba wanaagsan waayo rasulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam albisu min iyaabikum albayaad fa inaha min khayri iyaabikum ukafinu fiiha mawtaakum marada waxaad xidhatiin kacad xidha maydkiinana ku kanfa qofka dhintay ha lagu kanfa fa inahaa min khayri iyaabikum maryihiina kuwa ugu wanaagsan ugu khayrka badan bay ku jirtaaye sidaa yeela dumarkii raggina waa isku mid wax farqi udhexeeya ma jiraan xagga maradii saddexdaa maro baa iyadana lagu kanfaya saddexdaa maro unba lagu kanfaya waajibkuna maradaa keliya ku dhacaya lakiin culamada qaar kamid waxay yidhahdeen dumarka waxaa loo dheeraysiinaya laba maro maro hoosta loogu gunto oo guntiya iyo khimaarkii madaxa loogu duubayey labadaas baa loo dheeraysiinayaayo saddexdii mare lagu duubayey labadaasi shan bay noqonaysaa marka marka adugu asalku waa saddex saddexda asal mid looga dhigi karaa gunti hoose xadiiskii noo soo socdaana sheegi doona insha allahu tacaala in maro guntiya loo samayn doono oo xagga hoose loo marin doono kuwa kalena waa lagu duubi doona haddii marka waxa weyaan saddexda marana midna gunti loo saddexda mara maahe mid guntiya loo sameeyo saddex marana lagu duubana laa bas wax dhibaataa maaha laakiin asalku waxa weeye rag iyo dumarku waa ka siman yihin saddexda marun bay ka siman yihiin oo lagu wada kanfaya dhammaantood marka la kanfayana waxaa la raacinayaa kaafuurkii shayga geedka kaafuurka la yidhaahdo waa bukuur markaa udgoon baa jidhkiina loo marinayaa maradiina la marinayaa waa markaa fawaaidna waa leeyahay bay yidhahdeen culimmadiio fawaaidka kaafuurka uu leeyahay waxaa lagu sheegay markaa in maaragtay xayawaanku aynay hore ugu soo degdegin qofkii kolay xadiiska soo socda ku jira kaafuurka xadiiskaasaan ku sheegi doona insha allahu tacaala wsala allahu cala nabina moxamed وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة وقال أشعرنها إياه يعني إزارة وحت أم عطية رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بأنوصو قلي حين توفيت ابنته وقتي إننتيسي لأوفصدي بمعنى أي لمتي فقال رسولك وحده عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا صدح تير ميرا أو خمسا أما شن ميرا كبقى شن تير أو أكثر من ذلك أما إنت إنك بدن إن رأيتن ذلك عينك هداد استستين أو آد أركتين bimaain biyo ku meedha iyo wa sidrin gob ku meedha wajcalna fi laakhirati maydhiga ugu dambeeyana waxaad ka yeeshiin kaafuuran kaafuur ka dhiga aw shay-an min kaafuur ama shay kaafuurka ka mid a ka yeela oo ka dhiga kaafuurkuna waa nawcun min anwaaci diib waa nooc ka mid a anwaacda diibka ama cadarka faidaa faraqtunna markaad ka faaruqdeen maydhigii oo aada dhammaysiin fa aadinannii iso ogeysiiya falamaa faraqnaa markaanu dhammaynay aadannaahu waanu soo ogeysiinay faacطaanaa wuxuuna siiyey xiqwahu guntigiisii hoose ayuuna siiyey xaada oo la hoos dhabo iyada oo la kor dhabina waa la aqriyey faacطaanaa waxa uuna siiyey xaqwahu guntigiisii hoose ayuuna siiyey marka xaadan waa la kor dhabayaa waana la hoos dhabaya kordhowgaana yaa saxiixa waa layidhi ama jumhuurka saasuu badan yahay wa qaala ashcirnahaa iyaahu hoosta u mariya ishcaarku waxa weeyaan ama ashcirnahaa iyaah micnaheedu waxa weeye xagga hoose jidhka xigta u mariya jidhka yani waxba ka xigin jidhka isagu ha u xigo yani guntiga yacni izaarahu guntigiisa ayuu markaa u jeedaayo jidhka xagga hoose u mariyay buu u gunta wa fii riwaayatin aw sabcan toddoba jeer meedha wa qaala ibda'na ku bilaaba bimayaaminihaa midigyaasheeda wa mawaadici lwuduu'i minhaa iyo meelihii weysidu ay ka maraysay ku horraysiiya wa ina ummu caطiyata qaalat wajacalnaa ra'sahaa madaxeedii waxaanu ka dhignay timaheedii alaaata quruunin saddex xidhmo ama saddex tilic ayaanu ka dhignay timihii saddex inbay uga sameeyeenoo xagga dambe ugu tuureen waay xadiidkan waxay idhahdeen culimmadu xiina twufiyat ibnatuhu inantiisaasi waxay ahayd inantiisii la odhan jiray zaynab saa daraaddeed ba alxaafid ibn xajar wuxuu leeyahay lam taqac fi shayin min riwaayaati bukhaariyi musamaa riwaayaadka bukhaari kuma iman iyadoo la magacaabay magaciida iyadoo la sheegay laakiin sida mashhuurka waxa weeyaan inantan inay ahayd inantiisii zaynab ee ninkii la odhan jiray abilcaas ibnu rabiic ayay u dhaxday waxayna dhashay umaamata binti zaynab xadiidkii xagga horean kusoo maraynay ee tilmaamayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam inantaasi markuu tukanayo inuu korna u qaadayay markuu istaaga yani markuu fadhiista ama sujuudayana inuu dhulka dhigayay isagoo tukanayay gab inantii markaa uu siday markaa waxa umaamo la odhanayay ayay dhashay gabadhani oo inantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa zaynab wey waxaa la yidhi markaa wahiya akbaru banaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay hablihiisa ama carruurtiisa ti ugu weyneyd wey hablaha iyadaa ugu roonayd min baabi alfaa'ida waxay idhahdeen culimmadu rasuulku calayhi salaatu wasalaam carruurtiisu waxay ahaayeen sideed afar raga iyo afar dumara afarta raga waxi may soo gaadhin ka hor bay dhinteen marka laga reebo inankiisi ibraahim mid waxaa la odhan jiray qaasim oo waa takunyadu kula baxay abulqaasim midna waxaa la odhan jiray ayib cabdillaahina waa la yidhi midna waxaa la odhan jiray aahir midna waa ibraahim saddexda hore iyagu may soo gaadhin waktiga rasuulka loo waxyeelay calayhi salaatu wasalaam way ka horreeyeen iyagoo yaryarna waa dhinteen habluhuna waa zaynab waa ugu roon umu kalhuum iyo ruqya iyo faatimo ugu yar afartaa dumar afartaasi rasuulku way la hijroodeen calayhi salaatu wasalaam saddex ka mida rasuulka waa ka hor dhinteen isagoo nool bay dhinteen yani inantiisa faatima ka dambeysay waxayna ka dambeysay lix bilooda keliya marka sideedda caruura ayuu dhalay marka ibraahim laga reebo inta kale waxau dhashay khadiija ibraahimna waxau dhashay gabadhii loodhan jiray maariya ee markaa ninkii boqorka ahaa muqawqis uu usoo hadiiyey marka gabadhan waxa weeyaan waa zaynab inantiisi zaynab weeyaan waqad waradat musamaatan fi hada cinda muslimin min ariiqi caasimin axwal can xafsata can ummi caiya qaalat lamaa maatat zaynabu binta rasuuli اllahi sal ly slm qaala iqsilnaha fadakara alxadiid wuxuu leeya ibnu xajar waxay soo aroortay iyada oo magacaaban muslimka ayay ku timid saxiixa muslimka xadiidka umu caiya waxaana jeeday lamaa maatat zaynabu binta rasuuli illah waay waxaa kale la yidhi gabadhan waxay ahayd umu kalfuum inantiisii umu kalfuum la odhanayay iyadana waxay ku soo aroortay ibnu maaja wuxuu leeyahy markaa sheekhu faqad akhrajahu ibnu maajah can abi bakr bn abi shayba can cabdilwahaab athaqafi can ayub walafduhu dakhala calayna wanaxnu naqsilu ibnatahu umu kalhuum wa hada lisnaadu calaa shardi shaykhayn wa fiihi nadru calaa ayi xaal sida raajixa ay culimmada jumhuurkii rajixeen waxa weeyaan magacaas saxiix muslim kusoo arooray markaa inay zaynab ahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxau faray in la meedho waxay culimadu ka qaateen halkaas meydka in la meedho inay waajib tahay waajib kifaayi waajibaadka qof dadka saaran inay markaa ay gudaan ay la yimaadaan mid ka mida weeyaan in la meedho waa waajib saddex baana la meedhaya waana laga badin karaa tirada marka laga badinayana waxay noqonaysaa in witra laga dhigo haddaa saddex laga ziyaadiyo ay noqoto in marka waxa weya loo kordhiyo maydhigii waxaa lagu gebagabeynayaa tiro kala dhiman shan baa laga dhigi doonaa hadday noqoto in laga sii badiyo toddobaa laga dhigi doonaa toddoba ma laga badinayo mise lagama badinayo culimadu laba qowl bay ku leeyihiin qole waxay yidhahaan toddoba laga badin ma maayo in toddoba laga badiya ma banaana ee waxa weeyaan toddoba jeer wax ka fara badan la maydhi maayo culimada qaarkood waxay dhamayna toddoba wax ka badan waa la maydhi karaa oo riwaayada aw sabcan aw akara min dalika intaa in ka fara badan waa la sheegay yacni toddoba in ka badan haddii la arko maaha mar walba waa la meedhayaa une waxa weya saddex baa ku filan haddii la yishaahdo ha looga ziyaadiyo baa markaas shan laga dhigayaa haddii la arko waxa weeyaan in intaa looga sii badiyo oo u baahan yahay waxaa laga dhigaya toddoba maaha in marka waxa weeyaan mar kasta oo la badiyo fadligu badan yahay maya waxay ku xidhan tahay dadka maydhaya kolba arrinka istusiyaane ah in loo loo kordhin karo in ra'aytuna dalika bu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam marka haddii qofku u meydku u baahdo in maydhigii markaa loo loo badiyo waa loo kordhinaya saddex baa laga ziyaadinayana waxaa tirada laga dhigaya witri baa laga dhigaya maydhigii waxaa kale rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam wajcalna fi laakhirati ka bimaain wa sidrin bimaain wa sidrin waxaa lagu meedhaya biyo iyo gob biyo iyo gob baa lagu meedhaya marka gobku wuu nadiifiyaa jidhka marka marka biyaha lagu meedho gobkii baa la meedhanayaa dabeetana gobkiiba haddana biyihii lagu meedhaya sidaas bay culimmada tilmaameen culimmada qaar ka mid waxay dhahaan meye biyaha iyo gobkaa laysku shubayaayo dabeetana biyo goblaa lagu meedhayaa taana culimmada qaar ka mid waa bushiyeen waxay dhahaan biyuhu waa gaar sidriguna waa gaar mid walba gaar baa lagu meedhaya muhimadduna waxaan jidhkii la nadiifiyo marka haddaa geedka gobka haa la waayo waxaa halkiisa geli karaa saabuuntii wixii kale jidhka nadiifinayaba halkiisa gelaya wajcalna fi laakhirati kaafuuran aw shay-an min kaafuur kaafuurku waa nooc diibka ka mid ah waxaana laga dhigaya marka ugu dambaysa ee jidhkii la meedho meedhitaanka dhammaado ma aha inta yani la mariyo baatadana la meedhaya waayo haddii la mariyo la meedho dee kaafuurku waa meedhmaya oo meesha waa ka baxaya marka kaafuurkan xikmadda ku jirta waxa weeyaan baa la yidhi kow marka hore waa diib yani waa shay udgoon weeye sababta loogu doortay waxa weeyaan malaa'igta iyo dadka soo xaadiraya shayga udgoon yani urga urta meesha ka hena shay udgoon inuu noqdo arrinka labaad jidhkii waa qalajinaya tajfiif wa tabriid jidhkii wuu qalajinayaa waa qaboojinaya awoodbuna waa leeyahay iyo waxyaaba yani khaasiyaad u gaara oo jidhka qofka maydka markaa hagaajin uu hagaajinayaa sida oo kale xayawaanka waa ka ilaalinaya inuu hore u xumaado waa ka ilaalinaya waxyaabahaas iyo arrimo kaloo marka culimmadu u sheegeen ayaa uu leeyahay wa huwa aqwa alaraayiix aayiba waxyaabaha udgoon urta waxyaabaha ur urta weyn weeyaan bay yidhahdeen ugu urta xooga badan marka arrintaa awgeed ama arrimaha awgeed ayaa diibkii ama kaafuurkan waxa weeyaan la yidhaha loo mariyo sirta ku jirta in loogu dambaysiiyena waxa weeye id law kaana fi lulaa maala laadhabahu lmaa haddaa la odhan lahaa ha loo horraysiiyo dee biyahan lagu meedhayaaba tagsiin lahaaba marka meesha wuu ka baxayaaba kaafuurkii markaasaasa loogu dambaysiiyey halkaa markaas yani marka sidaa la yidhi ama fawaaidka noocaasoo kalea markuu leeyahy kaafuurkii wuxuu ina tusinayaa wax kale oo iibi halkiisa una geli karin anwaacdii iibka kale cadarkii kale inaan halkiisa una gelaynin waayo kan fawaaid gaara buu leeyahy cadarada kale ama iibka kale waxa weeyaan fawaaidkaasoo kale ma laha iyagu marka maadaamuu fawaaid khaasa uu leeyahay maydkii kuwa kale ayna la wadaagin micnaheedu waxa weeye halkiisa wax kale oo geli karaa ma jirto waxaa kale markaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yihi waxaad ku bilowdid ibda'na bimayaaminiha wa mawaadici lwuduu'i minha marka la meedhayo dhinaca midigta loo horraysiinaya midigta horraysiiya iyo meelihii weysadu ay maraysay wejigii labadii gacmood ilaa xusullada madaxa labada lugood ilaa kacbeynka xubnahaas marka waa loo weysaysiinayaa weeyaan micnaheedu oo xubnihii weysadu ay maraysay baa la meydhaya marka waysadani ma weysadii sharcigaheed aan naqaanay ba waxay dhahan culimmadu maya weysadii sharcigaheed maaha waayo weysada sharciga aynu naqaano waxaa lagu banaysaa salaaddii oo qofku markuu weysaysto salaaddii buu ku banaysanayaa salaaddii buu ku tukanaya maydkuna takliifkii waa laga qaadaba oo mukallafa maaha marka waysadan laleeyaha loo meedho waxa weeye waa tacabudu tucubida bihi lgaas siduu leeya sancaani waa min baab atacabud waana waa lagu addoonsaday qofka maydhaya baa lagu addoonsaday in uu sidaa u maydho uu xubnaha u maydho halkan uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi markaad dhammaysini soo egeysiiya falamaa faraqnaa aadanahu faacطaanaa xaqwahu xaqwigu waxa weeyaan waa guntigiisii hoose izaarkiisii weeyaan kaas buuna siiyey deetana wuxuu ku yidhi ashcirnaha iyaaha hoosta u mariya yacnii marada jidhka u xigta ha noqoto xikmadda ku jirtaa waa baxay waxay dhahaan xikmadda ku jirtaa arrimo dhowra markaa ayaa la sheegay waxaa ka mid a in inantiisan rasuulku calayhi salaatu wasalaam barakadiisu ay gaadho an tanaala min barakati nabiy sal ly slam barakadii rasuulka inay wax ka gaadho oo maradii jidhka rasuulka taabatay waa min baabi tabaruc saas buu u siiyey baa aya markaa culimmada qaar ka mida ay tilmaameen yani fawaadka ku jira ama xikmadda ku jirta inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu guntigiisii uu siiyey inantii uu yidhi jidhka hoose ha loo maryo saxaabada ridwaan ullaahi calayhim way ka barakaysan jireen marada sidaasoo kale jidhkiisi uu ku xidhay qaarkood waxay u qaadan jireen in markaas lagu kanfo ayay markaa u qaadan jireen tanna isagun bay gaar ku tahay attabaruc biaaaari nabiyi sala allahu alay slam waa shay isaga u gaar ah isaga kayrkii oo laga barakaysanayaana ma jirto isagana waxaa laga barakaysanayaa keliya inta uu noolaa un qabrigiisa inta laga taga laga barakaysan maayo mamnuuc xaraam sidoo kale culummada iyo saalixiinta iyo dadka wanaagsan iyagana laga barakaysan maayo walow haba noolaadaan be yacnii barakada iyaga laga barakaysanayaa dadka culimmadaha ee saalixiinta ah la mid noqon mayso tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo rasuulka lama haleeshin karo oo kayrka loogama qiyaas qaadan karo oo lama odhan karo maadaama rasuulkii laga barakaystay oo jidhkiisii iyo maradiisii iyo candhuuftiisii iyo timihiisii baa laga barakaystay dadkii culimmada ahaayo saalixiintii iyo awliyadiina waa laga barakaysanaya maya loogama qiyaas qaadan karo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo limaa baynahu wa bayna hayrihi min albawni shaasic waxaa udhexeeya farqi aad iyo aad u weyn baa udhexeeya weligaa saalix ayaa rasuulkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isku mid maaha taasi waa qodob qodobka labaad awliyadii wanaagsan ee saalixiintii rasuulka la joogtay calayhi salaatu wasalaam awliyada waxa u madaxa abubakr sidiiq iyo cumar bn khaaab iyo saxaabadii culimmadana iyagaa madax u ah saalixiintana iyaga iyagaa madax u ah lama hayo saxaabadii oo barhkooda barhka kale ay ka barakaysteen lama hayo marka haddii ay sharci tahay oo ay bannaan tahay in culimmada iyo saalixiinta aahaartooda laga barakaysto saxaabadu barhkooda barhka kale waa ka barakaysan lahaayeen cidda ugu horraysa laga barakaysanaya abubakr buu noqon lahaa taasina may dhicin taabiciintii waxay soo gaadheen saxaabadii saxaabadii ay soo gaadheen rasuulka la nooleen calayhi salaatu wasalaam kamay barakaysanin waxayna ku tusinaysaa taas inaynay wax mashruuca inay ahayn oo ay markaa bidca tahay bal waxaa suurtagala marka dambe inay sabab u noqoto ama dariiq ay u noqoto in ilaahay subxaanahu wa tacaala shirki loogu sameeyo marka taasna isaga unbay daarka tahay wajcalna wajcalnaa wajacalnaa ra'saha alaaata quruun wajacal xagga dambena waa loo geenaya marka xadiidkan fawaa'idkaas buyna tusinayaa waxa weeyaan in la meedhameedka inay waajib tahay biyo gob baa lagu meedhayaa jidhka waa la nadiifinaya tirada la meedhayaana saddex saddex hadday noqota in laga farabadiyo tiradii waxaa laga dhigaya markaa witr ayaa laga dhigaya kaafuurkana waa loo dambaysiinaya kaafuurka waxaan ahayna markaa halkiisa geli maayo oo anwaacdii diibka عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة وktnn uu taagan yahay عرفة إذ وقع عن راaحلته إذ وقعa عan راaحلaتihi waxau ka dhacay hashiisi ayuu ka dhacay فوqصته waa ku istaagtay ama waa ku joogsatay أو qaaل ama وxuu hi فأوqصته yani waa hashiisii waa ku istaagtay oo qoortii kaga istaagtay oo qoortiiba jabisay deetna way dishay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilahi wuxuu yihi iqsiluuhu meedha bimaa'in biyo ku meedhaya wasadrin wakafinuuhu fii hawbayhi labadiisa maryoodna ku kanfa walaa tuxanituuhu ha xaanuudaynina xaanud ha marinina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolina fainahu yubcasu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa lasoo saaraya mulabiyan isagoo talbiyadaysanaya wa fii riwaayati walaa tukhamiruu wajhahu wejigiisa ha daboolina walaa ra'sahu madaxiisana ha daboolina alwaqsu kasru lcunuq waa qoorta oo la jabiyey weey marka fawaqasathu qoortii bay kaga istaagtay markaasii jabisay dabtana waa dhintay id baynamaa rajulun waaqifun bicarafa carafo oo waktigii xajkii weeyaan xaaji bu ahaa ninkani marka carafo ayuu taagnaa oo wuquufkii carafo u taagnaa id waqaca waxa uu ka dhacay can raaxilatihi id waqti waqaca can raaxilatihi hashiisii uu ka dhacay hashii uu ka dhacay fawaqasathu waxa ay deetana ku istaagtay qoortiisii oo waa jabisay deetana ninka meeshii markaa waa ku dhintay aw qaala faawqasathu wa shaku raawi faqaala rasuulu la iqsiluuhu bimaa'in wasidrin wakafinuuhu fii hawbayhi labadan maryooda uu xidhan yahay oo keliya un ku kanfaa walaa tuxanituuhu xaanuus ha marinina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisana ha daboolina xadiidkan fainahu yubcau yowma qiyaamati mulabiyan marka cillada waa taas wa fii riwaayati walaa tukhamiruu wajhahu walaa ra'sahu riwaayadaa dambe walaa tukhamiruu wajhahu walaa ra'sahu haadihi riwaayatu muslimin muslim baa taa wariyey bukhaari muu warinin waa min afraadi muslimiin sida ay yidhaahdeen ahlulcilmi ibnulmulaqin iyo zarkashi waxay sheegeen inayna bukhaari muslimiin oo soo wasaarinayo muslim uu keliyahuu la gaar yahay sidaa daraaddeed sheekha mu-alifka waa lagu bushiyey oo waxaa la yidhi markaa dee isaga waxa u calaamsan inuu bukhaari muslim yihiin axaadiisdu uu sheegayo kuwii bukhaari muslim soo saaray inuu ka dhigo laakiin wuxuu halka ku sheegay muslim miduu la gaar yahay culummada qaar ka midii walaa tukhamiru ra'sahu walaa wajhahu way waxay ku xukumeen bilwahmi waashuduud waxaa ka mida qoladaasi alimaam albayhaqi bayhaqi baa yidhi riwaayadaasi sanadkeedu mu asixin yani waa daciifiyey laakiin alxaafid ibn xajar raximah llah isagu waa ku qabsaday riwaayadaasina saxiix tahay buu sheegay marka waay xadiidka waxa uu tilmaamaya qofka xaajiga ah qofka xaajiga ah ee isagoo markaa ixraaman oo muxrim ah haddii uu dhinto in waxa weeyaan lagu kanfayo maryaha uu xidhan yahay labadiisa maryood ee uu ku ixraaman yahay baa lagu kanfaya wejiga iyo madaxana loo dabooli maayo yani meydkii kale kafanki waa lagu duubayaayo ilaa madaxii ilaa mijihii baa lawada duubaya marada la gaadhsiinaya isaga marada madaxa waa looga ilaalinaya madaxa iyo wejiga midna loo dabooli maayo sida sawaabka culamada qaar kamid sida imaam shaafici ama shaaficiyadoo kale wejiga waa la dabooli karaa bay yidhahdeen laakiin saa saxiix maca wejiga la dabooli maayo wejiga iyo madaxa labadaba waa loo banaynaya xaanuudkii iyo iyo wixii udega lahaana loo marin maayo udgoonka lahaa waayo ninka xaajiga waa ka xaaraan ninka xaajiga waa ka xaaraan wax udgoon inuu marsado iyo cadarkii inta uu xaajiga yahay ama muxrimka uu yahay marka maadaamuu xaaraan ka ahaa iibkii iib loo marin maayo xaajiga xaaraan waxa ka ah madaxii inuu daboolo isna madaxii loo dabooli maayo rasuulku waa cileeyey wuxu uhi fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan maalinta qiyaamaha waxaa la soo saaray isagoo talbiyadaysanaya ole labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ayuu soo baxaya marka yaan wejigiisii loo daboolin oo madaxii yaan la daboolin oo yaan xanuudkii iyo markaa udugii la marinin sidaas buu sheegay saas daraaddeed ba culamada qaar ka mid waxay idhaahdeen ninka isagoo isagoo ixraaman dhintaa ixraamkiisi ma go-ayo waaba waa ixraaman yahay ilaa intuu qiyamo kasoo ka dhacayo waa kan rasuulkuba sheegay fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan waxyaabihii qofka muxrimka xaaraanta ka ahaaba isagana la yidhi yaan loo samayn madaxii in la daboolaa ka mid ahay marka mar haddii saa la yidhi oo xagdi xagga dambena uu ku sheegay ku cileeyey cilladuu ku xidhan ay tahay waxa weeyaan fainahu yubcau yowma alqiyaamati mulabiyan in marka ixraamkuuna gu-inba isaga waaba ixraaman yahay bay yidhahdeen marka qofkii muxrimka ahaa isaga saas buu noqonaya sidii meydka loo meedhina waa loo meedhaya biyihii gobkiibana waa lagu meedhaya laakiin wixii tiibka ahaa baa laga ilaalinaya madaxiina loo dabooli maayo sidaas intaasuu isu kaga duwan yahay waxaa kale xadiidka laga qaadanayaa maryaha qofka lagu kanfaya iyana shardi ahayn maryo cusub inay noqdaan waayo ninka maxaa lagu kanfay labadiisii maryadu isticmaalayay maryo mustacmala qofka waa lagu kanfi karaa sida xadiidka marka inooga muuqato can ummi caطiyata alansaariya radia allahu canha qaalat nuhiinaa can itibaaci اljanaa'izi waxaana loo diiday inaan janaazadii aan raacno walam yuczam calayna nalagumana adkaynin nuhiinaa waxaana loo diiday can itibaaci اljanaa'izi janaazadii inaan raacno ayaa markaasina loo diiday janaazadii inaan raacno qubuurta lagu sii waday walam yuczam calaynaa nahyigaasina nalaguma adkaynin oo adag lagama dhigin ya xadis baan ka tegey xadiiska cumar cumar tayshaan soo inay qoran ya xadiiska abu hurayra waa imanaya xadiiska tibaaci الjanaa'izi walam yuczam calayna saxaabigu hadduu yidhaahdo nuhiina waxa uu in leeyahy xukmu rafci wuxuu leeyay ibn mulaqin hada alxadiid xukmuhu xukmu marfuuc ila rasuli sal ly slam liana الnahya laa yajuuzu an yudaafa ila gayri الnabiyi salى اllahu alayh wasalam cinda liطlaaq xadiidkan waxa uu leeyahay xukmu rafcio waxa ay ka dhigantahy iyada oo la yidhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa diiday oo kale waayo nahyiga looma looma idaafayn karo cid aan rasuulka aan ahayn calayhi salaatu wasalaam cid aan rasuulka aan ahaynna xaaraan kama dhigi karto marka waana loo diiday cidda u diiday waa rasuulka weeyaan inaan janaasadii raacno rasuulku waa noo diiday diiditaankaa uu noo diidayna nagumuu adkaynin oo minahi nagu adag oo layidhi ilow lama raacaysan waa idinka xaaraan mu ahayn ee nahyigaasi waa litanziih waa karaahiya wey sidaas marka umu cadiya ay sheegtay radia allahu canha xadiidku waxa uu tilmaamaya dumarki inay janaazada raacaan inaanay u banaanayn yani waa karaahiya wey waa makruuh inay janaazada raacaan oo janaazada la baxaan uma banaana waa loo diiday diiditaanka loo diidayna maaha diiditaan xaaraano wayna ka xaaraan maahee waa u karaahiya wey sida fadliga badan inaynan raacin weeyaan culimmada qaar ka mida waxay ku tilmaameen inay xaaraan tahay laakiin jumhuurtu waxay yidhahdeen waa makruuh saa daraaddeed buu leey ibnulmulaqin wa cindanaa anahu makruuhun yacni inay janaazadii raacdo waa makruuh weeyaan walaysa bixaaraamin lihada alxadiid xadiidkan bana dillo inaan xaaraan ahayn oo waxay tii walam yuczim calayna ونqلh النووي في شرح المhذب عن جماهير العلماء نwwina جamاaهير culamada badidood buu ka soo raray inay yidhaahdeen waa makruuhe xaaraan maaha laakiin wuxuu yidhi haddii uu la xidhiidho fain اqtarana bاتibاacihina laha محaramu hay xaaraani hadduu la xidhiidho shay xaaraana haddii uu la xidhiidho amaba raacitaanka ay raacayaan ay mafsado keensanayso xilligaasi waxa cuntama in la jasmiyo oo la gooyo inay xaaraan tahay inay raacaan janaazadii haddii mafsado ay keensanayso raacitaanka raaceen baroor iyo wixii la mid ah hadday keensanayso inay baroortaan yani dumarkii ama mashaakil ay sababayso iyo waxyaaba xaaraanaba ay keensanayso xilligaa waa xaaraan buu leeyay welibana xaaraanteeduna ay adag tahay marka sidaas yani marna waa xaaraan marna waa makruuh inay raacaan waa makruh markayna keensanaynin wax markaa mafsado ah iyo wax kaloo xaaraana inay la xidhiidhin laakiin haddii mafsada ay ka ratimayso raacitaanka raacaan sida oo kalena ay ka ratimayso amaba ay keensanayso xaaraan shay xaaraan ah waxa weeyaan xaaraan bay noqonaysaa buuri marka taasi waa taa waxa kale ee xadiidka ama halkan oo kale culimmadu isweydiiyeen dumarku inay qubuuraha ziyaartaan ma banaantay inay janaazadii ina raacaan waa loo diiday janaazadii inay raacaan waa loo diiday qubuuraha inay ziyartaan ma banaantay waxa ay ku leeyihin laba qowl qole waxay yidhahdeen way banaantay laakiin mar walba maaha duna alikhaar walmubaalaga inay badsadaan lama doonayo mar mar way tegi karaan laakiin sida raggu ay qubuuraha u ziyaaranayan uma ziyaaranayaan marka ziyaaro lagu leeyahayna waxaa loo jeedaa ziyaarada sharciga ah ziyaaradu waa saddex qaybood ziyaaratun sharciyatu iyo ziyaaratun shirkiyatu iyo ziyaaratun bidciyatu saddexdaa qaybood wey ziyaaro sharciya oo shareecadu inoo sharciyaysay iyo ziyaaro shirkiya oo shirkiya oo ilahay ka fogeynaysa qofkii iyo ziyaaro bidcaa ziyaarada sharcigii waxay wataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuruuha fainaha tudakirukum alaakhira qubuuraha inaad tagtiin baan idiin diiday ee qubuuraha taga oo ziyaarta aakhiray idin xusuusinaysaa buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka qubuuraha in la tago maxaa loo tegaya cilladda loo tegaya waxa fainaha tudakirukum alaakhira aakhira in dadkiina xusuusiso oo qofku uu xusuusto inuu isaguna halkaa gelayo oo halkaa ciiddaa lagu rogayo oo isaga iyo camalkiisu ay halkaa gaar ku noqonayaan camalkiisu hadduu wanaagsan khayr uu kala kulmayo camalkiisu hadduu xuyo shar kala kulmayo wax adduunyada ka soo raacaya haba yaraatee una jirin aan camalkiisa aan ahayn dabeetana waxa weeyaan ku dadaalo acmaasha saalixa inuu la yimaado fa inaha tudakirukum alaakhira aakhira idin xusuusinaysaa qalbigiiba jilcaya dabeetana qofku wuxuu badinayaa dikrigiibuu farabadinaya daacaadkiibuu badinaya macaasidii buu ka fogaanaya wixii ilaahay ka fogaanay o dhan buu ka fogaanaya taas waata loo sharciyey in qubuurihii la ziyaarto waxaa kale loo sharciyey dadka qubuuraha ku jira ee muslimiinta ah in loo duceeyo in loo duceeyo iyaga oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam assalaamu calaa ahli diyaar min almu'miniina walmuslimiin wa inaa in sha allahu bikum laaxiquun nasal allaha lana walakum alcaafiya taasoo kale waa lasoo wariyey yani rasuulku alayhi sala slam in ducadaa sharciyey in loogu duceeyo dadka qubuurta ku jira loo duceeyo inuu markaa nabadgelyo korkooda ahaato ilahay nabadgelyo taa waxaa ziyaara sharciya ziyaarada shirkigi waxa weeye in qubuurihii la weyneeyo wax la weydiisto wax loo qalo xoolo lagu dul qalo oo waxna la weydiisto oo iyaga la baryo waa ziyaaro shirkiya wey gawraca waxaa iskale ilaahay ilaahay khayrka xu la gawraci maayo iyadoo la weyneynayo lagula dhawaanayo weyneyn la weyneynayo iyo dhawaansho loogu dhawaanayo gawracaasi ilaahay baa iskale ilaahay cid aanan haddaa sidaa loogu qalo waa shirki weeyaan ilahay wuxu uhi fasalli lirabbika wanxar qul ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaati lilahi rabb alcaalamiin salaadayda iyo gawracayga waxa iska leh ilahay baa iska leh ilaahu bu wax la gawracaya hayrkii loo gawraci maayo marka qubuuraha marka tigi wax la gawraco ee qubuurihii loo gawraco iyadoo lagu weyneynayo laguna dhawaanayo waa shirki cibaado ilaahay uu leeyahay baa la siiyey sida oo kale qabrigii in la tago wax la weydiisto nin saalixaba ha noqdo ama weli ha noqdo ama nin caalimo ha noqdo ama nebiba ha noqdoba e qabrigiisi in la tago wax la weydiistaana waa shirki weydiisiga cid waxa la weydiisanaya waa ilaahay subxaana wa tacaala keligii isagaas kaleh salaada sida keligii loo siiyey isagoo keligii u leeyahay buu ducadana keligii u leeyahay cid kale oo in lala wadaajiyaa oo makhluuqiisa ka mid ah ma banaana sidayn u banaanayn salaadii in ilaahay kayrkii la siiyo ama loo sujuudo sidayn u banaanayn bayna u banaanayn ducadiina in la siiyo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ina aladiina ystakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin markaa ducadiina waa cibaado wey marka qubuurihiin la tago oo deetna la baryo wax la weydiisto wax loo qala waa ziyaaratun shirkiyatu ta bidcigiina waa qofku inuu meeshii tago isaga oo dadka qubuuraha ku jira aan weyneynaynin laakiin wuxuu ictiqaadsan yahay halkaa wuxuu ku qabto inuu ilahay ka aqbalayo inuu halkaa ku ducaysto inuu ducada ilahay aqbalayo waa ziyaaratun bidciyatu ziyarada nocaas waa bidci wey markaa ziyarada sharcigaa laga warramaya raggii inay qubuurihii ziyaartaan waa la doonayaa aakhiray xusuusinaysaa dumarkii markaa ma la midba raggii markaa dumarku waa la mid ragga oo way soo ziyaaranayaan laakiin kuma yani lama rabo inay badsadaan waayo rasuulku wuu nacdalay calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay ha nacda buu uhi dumarka farabadsada qubuuraha ziyaarashadooda farabadsada yani ee ku noqnoqonaya ku noqnoqonaya ku noqnoqonaya waa nacdaa inay bannaan tahay waxaa u daliila arrimo dhowra rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy anas bnu malik wuxuu soo maray gabadh qabri ka dul ooyeysa dabeetna rasuul wuxuu ku uhi ittaqi اllaha wasbiri ilaahay ka boqo sabir dabeetna waxay ku tiri ilayka cani ina kala kaxee iga fogo bay tii iga fogo may gerani marka dabeetna waxay ku fa inaka lam tusib bimusiibatii musiibadeedini kugumay dhicin yani dhibaatada igu dhacday oo kale kugumay dhicin marka rasuulkana may garanayn calayhi salaatu wasalaam dabeetna waxaa lagu uhi inahu rasuulu llah ninkan aad san ula hadashay waa rasuulki ilaahay weeye faatat baaba الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama falam tajid cindahu bawaabi albaabkii rasuulkae timidoo kama helin cid ilaalinaysaba dabeetna waxay ku tihi kumaan garanaynin rasuulku wuxuu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam sabirku waa marka ugu horaysa dhibaatada kugu dhacdo waa markaa weya sabirku marka lakin aad ka quusatid dee sabir noqon ma sabirku waa marka ugu horaysa weeyaan marka rasuulku kumuu inkirin muna qubuuraha ha tegin laguma ogole midda kale cumuumka xadiidka inii kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira aakhiray idin xusuusinaysaa ragga dumarka labadaba aakhira u bahan in la xusuusiyo marka iyaguna way u baahan yihiin sidaas oo kale waxaa kaleyna sii tusinaya caaisha radia allahu canha waxay soo martay qubuur bay soo martay cafwan waxa ay waxaa la kulmay cabdullaahi ibnu abi mulayka ninki la odhan jiray ninkaasi caashuu ka hor yimid radia allahu canha meel iyadoo maqaabirtii ka timid buu la kulmay markaasuu wuxuu ku yidhi xaggeed ka timid yaa uma almu'miniin waxay tihi min qabri akhi cabdiraxmaan ibni abi bakr cabdiraxmaan ibn abi bakr walaalkay qabrigiisii baan ka imi waxay ku yidhi markaasi oo rasuulku muuna diidin qubuuraha in la ziyaarto waxay tihi haayo waa diidaye laakiin markii dambe wuxuu faray dadka inay qubuuraha ziyaartaan marka caashi waxay ka fahantay in sida raggu qubuurta u ziyaaranayaan dumarkiina u tegayaan yani marka agga iyaguna ay soo ziyaaran karaan sida oo kale caaisha radia allahu canha rasuulka ayay weydiisay sala allahu alayhi wasalam waxay tii rasuulka ilaahayow haddaan qubuuraha tagoon ziyaarto maxaan idhahdaa qubuurta markaan tagoon soo ziyaarto maxaan idhahdaa wuxuu ku uhi quulii assalaamu calaa ahli diyaar min almu'miniin yani ducadaas u aqri marka waxay kutusinaysaa yani in dumarka iyaga laftoodii ay tegi karaan qubuurtii inay tegi karaan oo ay u bannaan tahay inay tagaan laakiin sida raggu uma tegayaan uma badsanayaan marmar bay tegayaan si ay qalbiga ugu soo ugu soo qooyaan way u ogaadaan iyaguna halkaasoo kale inay gelayaan yani halkaas inay sugayso can abi hurayrata radia allahu canhu can النabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaal asricuu biاljanaazati janaazada la degdega hore u la degdega fainahaa in taku saalixatan hadday tahay mid wanaagsan fakhayrun baa laha u sugnaaday kaasaa tuqadimuunaha ilayhi aa u hormarinaysa wain taku siwaa dalika haddayna sidaa ahayn fasharun baa lahaa iyada u sugnaaday oo tadacuunahu aad ka dhigaysaan can riqaabikum sharkaasa tadacuunahu aad ka dhigaysiin can riqaabikum qoorihiin waay fainahaa in taku hadday tahay janaazadii ama meydku hadduu yahay saalixatan meyd fiican qof wanaagsan hadduu yahay qofka la sidaa fa khayrun khayrka mubtadaad ka dhigi kartaa khayrun baa falaha oo marka khabarkiinu ama waxaad ka dhigi kartaa khabaro mubtada usoo qadari waxna fahiya khayrun tuqadimuunahaana sifaad uga dhigi doonta fa khayrun baa lahaa u sugnaaday ama fahiya iyadu khayrun wey khayrkaas baad tuqadimuunaha ilayha aada u hormarinaysiin khayrkaas baad u geynaysiin ood kula sii socotiin wain taku siwaa dalika hadday sidaa waxaan ahayn tahay fahiya sharun waa shar sharkaasoo tadacuunahu aad ka dhigaysiin can riqaabkum qowrihiin shar baad sidatiin qof wanaagsan ma sidatiin marka inaad iska sidatiin un maahee hore u geey marka xadiisku wuxuu na tusinayaa diyaargaraynta la diyaargaraynayo qofku markuu dhinto in hore loo diyaargareeyo inay tahay sunnuhu oo aan dib loo dhigin diyaargarayntiisa hore loo diyaargaraynayo oo waxaa lagu dadaalayaa in xobaashi hore lagu qodo in loo maydho in la kanfo iyo qaaditaanka la qaadayo ee qabriga lagu sii wadana in lala degdego aayar aan la wadine waa lala degdegaya horaa loo waday asricuu biljanaaza sababta hore lagu kaxinaya waa maxay waa laba arrimood midkood meydkan la sidaa hadduu qof fiican yahay waxaa ka horeeya khayr baa ka horeeya wanaag baa ka horeeya wanaag u qadima oo hore ugu geeya hasidanine haddii uuna wanaagsanayna dee shar baad sidatiin marka shar baad sidatiin oo markaa sharku idin la saaxiiba maaha markaa iska dhiga hore iskaga dejiya waa labada arrimood weeye laba midkood buu noqonaya sidaas baa loola degdegaya degdegina dhaha lala degdegaana maaha micnaheedu in de inta lala yaaco inay dhibaato ku keento qofkii markaa meydkii maya yani horaa loo qaadaya laakiin waxaa laga ilaalinayaa in dhibaato ay ku keento maalan inuu dhaco oo kale dadkii la socday oo kale in markaas waxa weeyaan uu ka dhaco amaba isaga laftiisa inay sababto inuu jirhkiisii wax ka yimaadaan oo markaa uu kharibmo waa lala degdegayaa degdeg aan sababaynin inuu fasahaado ama u xumaado ama uu ka dhaco horaa loo kaxaynayo wey marka in lala degdegayo xadiidkana tusinaya sunuhuna waa caynkaasi weeyaan marka waxaa ka waxaynu ka qaadanayna dadka qaar kamid siday sameeyaan inayna banaanayn oo ah in meydkii la dhigo dib loo dhigo inta lala sugayo waxa weeyaan ehelkiisa oo imanaya ama qaraabadiisa oo imanaysa ama saaxiibadii oo imanaya in la yidhaahdo dad baa meel ka imanaya hala sugo laba cisho ma saddex cisho meel buu ku jiraya ma banaan waa khilaafu sunna sunii bay khilaafsantah wax la doonaya hore loo diyaargareeyo mar alle marka la hubsado in qofkii nafta ay ka baxday waxaa loo dhaqaaqaya in la diyaargareeyo diyaargarayntiisa waa loo degdegaya diyaargarayntiisa maxaa ka mid a qabriga qoditaankiisa ka mid a meedhitaankiisa ka mid a kafankiisa ka mid a salaada lagu tukado baa ka mid a in hore loo diyaargareeyo qaaditaanka la qaadaya ilaa qabriga la geenayana horaa loo markaas iyadana loo waday marka mar haddaa la yidhi horaha loo diyaargareeyo in dib loo dhiga maaha uu maalwelibana sii yaalo waa mamnuuc wey arrinka kale ee culimmada markaas ay tambiihiyeen waxaa ka mid a iyadana naqlu lmayiti min baladin ilaa balad meeshuu ku dhintaa laga qaadayaa meel kale la geenaya maalan wuxuu odhanayaa halkaan ku dhashay hala geeyo marka magaaladii baa laga kaxaynaya meeshuu ku dhashay baa ayaa la geenaya ma banaana bartu ku dhintay baa lageeyaa lagu aasaya haddii kale waxay keenaysaa dee inaan markaa hore loo hore loo aasin waxaana la rabaa in qofkii hore loo aaso waay عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي قداشي سنكت كذي على امرأة قبر سنكت كنيا قبر داسو ماتت في نفاسها مكا أمشي كل متي فقام في وسطها برتن كذو يستاجي مركا برتن يكي يستاجي قبر هذا كل متي نفاسك وحويا يعني هو وشهيد شو هذا way badan yihiin rasulku wuxu uhi alayh slat slam atadri min shuhadaa'i ummati cabdullahi bni rawaxa isagoo soo booqday ma garanaysaa shuhadada ummadayda kuwa shuhadada shahiidka ah deetna saxaabada mesh jegto waxay yidhahan rasuulka ilaahayow dee qofka muslimka oo la dilo oo macrakadii gaalada lagu dilo waa shahiid markaasu wuxu uhi ina shuhadaa ummati idan la qalay shuhadada ummadada haddaa way yar yihiin kuwaasu keliya hadday noqdaan qatlu muslimi shahaada qofka muslimka oo la dilaa waa shahaada daacuunka oo qofku ku dhinta waa shahaado gabadha oo ilmaheedu uu dilo waalmar'atu yaqtuluhaa waladuhaa jamcaa shahaada ilmihiibay umushii bay ku dhimanaysaa gabadhi oo umul ku dhimataana waa shahaado yajuruhaa waladuhaa bisararihi ila janna yacni ilmaheedaa ay ku dhimatay jannadu u jiidayaa buu rasuulku yihi alayhi salaatu wasalaam waa shahaada yani waay xadiidku wuxuuna tusinayaa salaadii in lagu tukanayo maydkii marka lagu tukanaya raggiy dumarka halka laga istaagaya way kala duwan tahay dumarka nin imaamku wuxuu ka istaagayaa bartanka bartankooda isku beegay lasoo dhigo halka bartanka abuu ku beegmaya sida xadiiska nagu taala min wasaiha siinka oo la reebana waa la aqri min wasa was wasa min wasiha iyo wasat sainka oo la kordhabo labadaba raggii waxaa laga istaagayaa madaxa ninka madaxa le imaamku madaxuu isku beegaya waxaa u daliila xadiidka abu daawuud iyo soo saareen tirmidi ibnu maaja biisnaadin صaxiix can abi haalib alkhayaam qaala shahidtu anas bnu malikin radia allahu canhu salla calaa janaasati rajulin wuxuu yihi waxaan arkay anasoo nin ku tukaday faqaama cinda ra'sihi madaxiisii buu istaagay marka madaxiisii buu isku baagay markii janaasadaa la qaaday ayaa la keenay janaaso gabadh quraysh ahna janaasadeedii baa la keenay oo ama quraysh ama ansaara dabeetana waxaa lagu yihi ya abaa xamza hadihi janaazatu fulanat bnu fulana tanna waa janaasadii hiblaaye hebel weeyaan ee ku tuko dabeetana bartankii buu istaagay iyadiina yani waa laba janaaso oo isla mar keliya ah markii ninkii la qaaday gabadhii baa lasoo dhigay gabadhiina bartanki iskaga beegay dabeetana waxaa ugu jiray nin la odhan jiray alcalaa ibnu ziyaad alcadawi markuu arkay qiyaamkii anas inuu isbedelay oo raggii dumarkii isku meel un ka istaagin oo dumarkiina bartankii ka istaagay ruux dumarka ahayd ninkiina madaxiisa u istaagay iyo wuxuu ku uhi ya abaa xamza haakada kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yaquum xayu qumt rasuulku ma halkaad istaagtay ayuu iska istaagi jiray raggii dumarka raggii iyo dumarkii labadaba dabeetana wuxuu ku yihi nacam ninkii baana soo eegay wuxuu yidhi ixfaduu waar hadalka haddaba xifdiya ninkana rasuulkiiba la kulmay wuxuu siduu rasuulku sameeyeyna waa sameeyey idinkuna xifdiya oo sidaa uu sameeye sameeya inaan rasuulku kasoo warinaya marka raggiina waa madaxa ayuu imaamku isku beegayaa dumarkiina bartanka ayaa lagu beegaya وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين